dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale uu soo laba kacleeyo xanuunka covid nneteen-ka mid ka mid ah dhakhaatiirta ku howlan la dagaalanka xanuunkan ayaa u sheegay idaacadda v o eda in bisha febraayo gudaheeda ay kiisas dadka laga helay xanuunka covid nneteen-ka ay jiraan dadkaasi oo qaarkood ka yimid ayuu yidhi wadamada britain iyo koonfur afrika haaruun macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha isbitaalka martini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed doctor jalaaludiin ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey dadka qaba xanuunka covid nneteen-ka bismillahi raxmaan raxiim horta xanuunka coronavirusku tira ahaan wuu kordhay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo kowdii bisha labaad iyo maanta oo aan shan iyo toban marayno waxaa kordhay tirada dadka positifeka ah ee la helayo waxaa kaloo kordhay oo aada u kala kacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyo inuu inuu jiro cudurdilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa ayaa waxay caddeynaysaa in runtii uu aada u kacay xanuunka u batay shalay oo afar iyo tobanka february ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan kun iyo laba boqol iyo laba qof kow iyo sagaashan kamid ah xanuunka laga helay isku barbardhigeen marka haddii la sameeyo noo muujinayso baaritaanka dalka mar walba uu socday dowladdana way baaraysay shirkado gaar loo leeyahay dadka dhoofa quseeyana way baariyeen isbitaallo gaar loo leeyahayna way baariyeen intaban waxay isticmaalaan system la yidhaahdo oo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo marka marna ma jirin inuu biigan saan uu hore uu kor u kaco positivity rateka ama numberka helidda positiveka shan iyo toban kun oo qof oo january la baaray number yaraha laga helay runtii sagaashan iyo xoogaa ah lix kun ilaa toddoba kun oo hadda february ambulance dadka la baaray shalay iyo daraad baa aada loo kordhiyay laakiin lix toddoba kun maximum oo aan maraynana waxaan helnay number badan oo kiisas oo cusub kuwo badan oo isbitaal la jiifiyey iyo ku dhawaad maxaa la dhahay afartan iyo xoogaa qof afartan iyo dhowr qof oo dhimasho ah oo cusub
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho u soo laba kacleeyo
waxaa u wacan midda koowaad dalka xuduudihiisa aada u furan yihiin isku socodka aada u badan yahay soomaaliya haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurement oo af bisha lama isticmaalo gacmaha lama dhaqo dadku meel walba isugu yimaadaan waxaa kaloo ayadana epidemiologically macquul ay tahay inuu soomaaliya soo gaaray nooca cusub oo genetically ama variantiga cusub ee coronaha ee ingiriiska iyo south africa laga sheegay inuu gaarayna aaday macquul u tahay
ma xaqiijisaan laakiin oo saynis ahaanna loo xaqiijiyay
maya awoodda baarista ma lihin laakiin maanta waxaa xamar laga dilayaa sambaris maxaa lahay boqolaal ah oo laga kala aruuriye xamar iyo puntland iyo somaliland oo loo diri doono nigeria si loo ogaado genetic variantska laba ilaa saddex toddobaad ay qaadanaysaa jawaabta aan ku ogaan karno nooca hadda coronaha dadka laga helay inuu yahay stnkii coronihii aan marka hore heli jirnay uu yahay waa gartay faafitaanka hadda ee coronavirus miyuu ka dhaqso badan yahay kii aynu aragnay bilihii march abril iyo may iyo june ee sanadkii hore
maya laakiin wuxuu kaga xulus yahay degdeg usuuraysashada dadka oo yani symptomatically calaamadihiisa way xoogaa waxaan dareemaynaa isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dadka takhasuska ule inuu sheegayaan inuu yani awoodda uu qofka degdeg ugu ridanayo ay ka badan tahay tii hore waxaase dhici karto in qofku asiga oo muddahaayo oo marka hore week noqdo uu isbitaalka soo gaaro laakiin faafitaankii xilligii horeo kale ma aha weli waa cimana
waa garta marka kartidiina iyo awooddiina wax ka qabashada caafimaadka jawaabtaad ka bixin lahaydeen intay laegtaa xilligan ma u diyaarsantiin xilligan
runtii alxamdulilah khibrad fiican baan haysanaa xirfadlayaasha ama adeegayaasha caafimaadka ee hadda ku howlan waa dad u diyaarsan tababaro badan oo kala duwan qaba hadday ahaan lahayd habka management iyo maareynta iyo hadday ahaan lahayd habka habka cudur guubidda iyo haddii ahaan lahayd ka hortaga infection prevention and control tababaradaas number ahaana way u badnaayeen shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray inay coronavirus ka jawaabaan taagaan dalka oo dhan iyo sidoo kale cudur dalcad iyo emergencydani runtii capacitygeena sanadka hore sanadkan farqa weyna u dhexeeya waxay mararka qaar caqabad noqon karta waxyaabaha la xiriira logisticska iyo maalgelinta oo u baahan mar walba in dowladda iyo mudnaanteeda iyo hogaaminteeda ah taas waa laga yaabaa in culays uu ka imaado mararka qaarkood laakiin annaga markii shaqaada ah caafimaadka haddii weydiiso iyo xirfadeena iyo awoodeena capacity fiicanaan u leenahay inaan maareyno xamar hadda isbitaalka martinia dadka lagula tacaala oo ilaa toddobiyo soddon qof wata ay jiifaan maanta waxaa la diyaariyey isbitaalka banaadir oo u diyaargaroobayo oo konton sariir oo icu ay ku diyaarsan tahay ilaa laba boqol oo sariir oo dad caadi ah sidoo kale isbitaalka laasariinta iyo qayb cusub laga dhisay oo qalabaysan oo ilaa nuur iyo labaatan sariir qaada ayaa diyaar xamar iyo magaalooyinka kale ee waladida caasimada oo dhan waxaad ku diyaarsan xarumaha isolation center marka marka la fiiriyo maareynta xanuunka uu soo rida case management wise awood fiican aan u leenahay laakiin xanuunkan waa xanuun u baahan daawo u baahan oxygen u baahan logistic support shidaal koronto qalab dhaqaalo u baahan taasna waxay ku xiran tahay mudnaanta dowladda oo siiso hogaanka oo ku baraarugo oona awood iskugu geeya in lagu caawiyo bahda caafimaadka hortaga xanuunkan waxaad xustay inaad ka shakisan tihiin farcan cusub xanuunka ee u k iyo koonfur africa dadka laga helay qaarkood miyaa ka yimid wadamadaas ha bukaanada inoo jiiba hadda isbitaalka martiina waxaa kamid dad ingiriiska ka yimid iyo dad south africa ka yimid dad south africa ka yimid dad ay soo mareen contact ilaa lix macno kaasi waxau ahaa agaasimaha isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo u waramayay haaruun macruuf